بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين in sha allahu tabaaraka watacaala darsigii aadaabta gabadha muslimadda shaksiyat almar'a almuslima oo fasalkii ugu dambeeyey aynu ku jirnay waxaynu ka qaadaynaa qodobka odhanaya talzimu bitaxiyati alislaam gabadha muslimadda waxaa laga rabaa iyo ragga muslimiintaaba inay ifshaau salaam waxa la yidhahda ay sameeyaan oo salaamta islaamka ay dadka ku dhex faafiyaan oo qof walba qofka kale uu salaamo markuu arko walaalkiisa oo la kulmo aadaabta looga baahan yahay weeye oo inoo jideeyay allihii subxaana qaadirka ahaa iyo rasuulku waxayna leedahay aadaab iyo dariiq loo maro ifshaau asalaam axaadiis badan baa ku soo aroortay iyo aayado badan waana aadaab islaamiya oo aada iyo aada u qiimo badan oo weliba soo bilaabantay muddo hore sida aynu arki doono nusuusta aada iyo aada waxa weeye ugu badan culummaduna nin walba oo kitaab waxa weeye maaragtay alifaya baab dhan buu u guntaa walaqad amara rasuul walaqad amara allahu tacaala ila allihii subxaana qaadirka wuxuu amray kitaabka qur-aanka uu ku amray in la isa salaamo faqaala waxa uu yihi ilaahay ya ayuha aladiina aamanuu laa tadkuluu buyuutan gayra buyuutikum xataa tastaanisuu wa tusallimuu calaa ahlihaa guryaha iska gelinina ba la yidhi oo guri haddii aad timaadid ha iska gelin ilaa horta aad salaamtid oo waxa weeye aad aadaabtii islaamigaa la timaadid haddii qofkii lala salaamona inuu markaa isagana radiyo oo aada iyo aad wax u wanaagsan ku radiyo oo salaamtii intii lagugu salaamay in ka fiican aada ugu jawaabtid qofkii ku salaamay ayaana ilaahayna amray wa idaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha ow rudduuha haddii layda salaamo baa la yidhi oo qof muslima u ku salaamo markuu ku salaamo salaamtii ka radi oo biaxsana minhaa mid ka wanaagsan tii uu kugu salaamay ku salaan amase iyadiioo kale u celi ha ka naaqosinin haddaba aayaddu waxayna amraysaa in salaamtii qofku markuu ku salaamo loo radiyo oo waxa weeye laga radiya salaamtii isagana la salaamo mid ka wanaagsanna lagu salaamo waxaana inoo caddaynaya markaa oo waxa weeye adilada nusuusta sunnaha nebiga calayhi salaatu wassalaam oo qofku markuu ku yidhaahdo assalaamu calaykum waraxmat ullah adigana markaa wabarakaatuh waana ku dartaa wacalaykum assalaam waraxmat ullahi wabarakaatuh haddii uu qofku ku yidhaahdo assalaamu calaykum waxaad leedaha assalaamu calaykum wacalaykum assalaam waraxmat ullahi wabarakaatu haddaba biaxsana minhaa saasaa loo jeedaa ow rudduuhaana macnaheedu waxa weeye haddii uu ku yidhaahdo assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu oo isagii uu isku daro kulli ducadii oo dhan adigana intii oo kale baad u celinaysaa wa jaa hadyu nabiyi sala allahu calayh wasalam axaadiis aada u badan ayaa nebiga ka soo aroortay fa can cabdillaahi ibni cumar ibni camar ibn alcaas radi allahu canhu qaala ana rajula sa'ala nabiya sala allahu alayh wasalam nebigu weydiiyey ayu lislaami khayr islaamka camal la sameeyo keebaa ugu khayr badan qaala waxa uu yidhi markaa nebigu calayhi الsalaatu wassalaam tudcimu dacaam waxaad quudinaysaa cuntada oo dadka muxtaajka ah oo baahan baad wax siinaysaa wa taqra'u salaama salaamtii baad ku dul akriyaysaa calaa man carafta waman lam tacrif qofkaad garatid iyo qofkaadan aqoonba maadaama uu muslim yahay waad salaamaysaa muttafaqun calayh haddaba nebigu su-aashaa la weydiiyey oo acmaasha islaamka keebaa ugu fadli badan ugu wanaagsan oo ugu khayr badan wuxuu ku soo koobay oo ninkaa ugu jawaabay laba camal waa bacda alwaajibaat waa bacda alislaam wa arkaan alislaam markii la yimaado acmaasha kale oo waxa weeye fadliga iyo wanaagga laga helayo oo khayrka lagu badsanayo tudcimu dacaam cuntada ayaad quudinaysaa qof baahan cunto aad siisay oo waxa weye aada markaa waxa weye dadkii martigelisay wanaajisay waa wax aada u fiican wa taqra'u salaama calaa man carabta waman lam tacrif salaamtana ku dul akri dadka qofkaad aragtid oo muslimaba assalaamu calaykum leh ama gara ama ha garanin qofkaad taqaanid keliya ma aha salaamtu qof walba oo aad aragtid rag iyo dumar wuxuu doonaa ha aado waa la salaamaya wa kaana asalaamu ixda alwasaaya asabc toddobadii nebigu u dardaarmay oo amray saxaabadu inay sameeyaan ayay salaamtu ka mid ahay sida uu werinayo albara ibnu caazib radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi amaranaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam bisabcin toddoba ayaa nebiguna amray toddobana wuu naga nahayey toddobadii amarka marka waxay ahaayeen biciyaadati almariid qofka xanuunsan in lasoo booqdo waitibaac aljanaa-is janaazada in la raaco oo lasoo duugo qofkii lasoo duugayo in la raaco wa tashmiit alcaabis kan hindhisay in la yidhaahdo markuu yidhaahdo alxamdu lilah sida inoo imaan doonta yarxamuka allah wa nasri daciif kan daciifkaa in loo gargaaro wa cawni almadluum kan la dulmiyeyna in la caawiyo wa ifshaa'i asalaam salaamta in la faafiyo wa ibraari almuqsim kan dhaartay in loo baarinoo sameeyo ay macnaha wixii uu ku dhaartay loo fuliyo haddaba xadiidkaa muttafaqun caleyh wuxuu inoo caddeeyey waxyaalaha aadaabta islaamiga oo aad iyo aada u wanaagsan inay ka mid tahay ifshaa asalaam bal nebigu wuxuu ka dhigay waxyaalaha min shucab aliimaan oo waxa weeye nebiga axaadiis badan buu ku sheegay inaan iimaankeenu dhammaystirmaynin oo waxa weye iimaankeenu mutakaamil noqonaynin ilaa ay waxa weeye laa tadkhulu ljannata xataa tu'minuu wla tuuminuu xataa taxaabuu awalaa adulukum bishayin idaa facaltumuuhu taxaababtum afshu salaama baynakum marka nebigu waa caddeeyey calayhi salaatu wassalaam waxyaalaha jannada lagu galo oo lagu kasbado xubbigaa ka mid a xubbigana waxa keena waxaa ka mid a ifshaa salaam waayo qofkii islaamkaa markuu kaa soo horbaxay oo aada salaamtay oo u ducaysay qalbigiisa idmiinaan baa ku dhacaya xubbi iyo kalkacayl baa gelaya laakiin markii aad ka sii jeensatid waxaa laga yaabaa shaki inuu galo oo israado qofka maxaa u dhintay muxuu waxa weye kaaga jeensaday dhibaatadaas oo dhan haddaba afshu salaama baynakum salaamtii afshu salaama baynakum salaamta faafiya ayuu nebigu leeyahay calayhi salaatu wassalaam waad ujeedaa waxaa lagu xiray weliba nebigu waa dhaartay waladii nafsii biyadihi laa tadkhulu ljannata xataa tu'minuu walaa tu'minuu xataa taxaabuu awalaa adulukum calaa shayin idaa facaltumuuhu taxaababtum afshu salaama baynakum waa xadiis saxiixa oo waxa weye imaamu muslim wa gayruhu ay warinayaan marka wuxuu inoo caddeeyey waxyaalaha jannada lagu kasbanaya iyo iimaanka inay ka mid tahay salaanta oo la isku dhex faafiyo oo waxa weye lala yimaado wa jacala awla annaasi billahi nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka dhigay dadka ilaahay agti ugu wanaagsan oo waxa weeye rabbigii subxaana qaadirka ahaa waxa weeye agtiisa ugu awleysan dadka inay yihiin kon salaanta bilaabaya ina awla annaasi buu yihi nebigu billahi man bada'ahum bisalaam salaanta ka bilaabaya ee dadka salaanta ku bilaabaya kaas weeye midka ugu awleysan oo dadka ilaahay agti waxa weye ugu wanaagsan abu daawud baa werinaya waana saxiixiyey sheekh albani raximahullah fi sunan abi daawud ayuu ku saxiixinaya shan kun iyo boqol sagaashan iyo toddoba raqamka waa xadiis saxiixa waayo sababtu waxa weeye qof walba oo markuu soo maro ayuu salaamaya assalaamu ism min asmaa illah isimki ilaahay buu faafinaya raxmaddii iyo naxariistii baa dadka markaa helayaan dadkiina way isku ducaynayaan walidalika kana cabdullahi ibnu cumar radi allahu canhuma cabdullahi ibnu cumar wuxuu samayn jiray ba la yidhi cabdullahi ibnu cumar ibn khadaab weye wuxuu u kalihi jiray suuqa isagoon waxba kasoo gadanaynin waxna ka qabsanaynin shaqana ka qabanaynin markaasaa la weydiiyey markaasuu wuxuu yihi waxaan u kalahaynaa inamaa naqdu min ajli salaam salaanta inaanu faafino calaa man laqiina ciddi aan la kulanno bukhaari baa werinaya fi ladab almufrad wahuwa saxiix kama saxaxahu sheikh alalbani raximah llah fi ladab almufrad raqamka kun iyo lix ayuu ku saxiixinaya dan kaleba isagoon kalahayn suuqii ayuu kalahayaa markaasuu suuqa aadaya ile suuqa dadki baa isugu imaanaya markaasuu salaamaya qofkuu arkaba cabaar buu suuqii wareegaya dadkii o dhan buu salaamaya qof walba wuu salaamaya cidduu la kulmaba markaasaa la isku ducaynayaa naxariis iyo wanaag ayaa halkaas waxa weeye ka dhalanaya markaa sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay in salaanta islaamka la laazimo waana in la ogaadaa inaysan ahayn salaanta islaamku taqliidan wax laga kasbaday waxa weeye laga lagaga dayanayo waxa weeye dadkii hore ama waxa weeye wax taqliidiya oo dadku iska samaysteen ma aha bal waxa weeye waa aadaab islaamiya oo allihii subxaana qaadirka ahaa inoo jideeyey weeye ee ma aha sida dadka qaarkood ay sameeyaan inuu waxa weeye qofku suu doono iska oranayo ama waxa weeye maaragtay uu isaga dayanayo dadka oo waxa weeye suu doono uu ku salaamayo oo wax isbedbedelaya ma aha ilaa iyo nabiyullaahi aadam maalintii la abuuray ilaa qiyaami saaca salaantu waxa weeye assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu intaa weye lama bedbedeli karo oo waxa weye maaragtay lama bedelayo jawaabtiina waxay noqonaysaa wacalaykum assalaam waraxmat ullahi wabarakaatu sidaa bisiiqadaa weliba jamciga ah ayaa la isku salaamaya mana la bedeli karo waxna lagama dhimi karo waxna waxa weye laguma dari karo insha allahu tabaaraka watacaala waayo sababtu waxa weeye waa waxyi min allah waxy min allah weye ee ma aha in dadka ay say rabaan ka yeelayaan haddaba salaan ma aha waxa dadku ay isku salaamaan soomaalida haddaynu nahay iska waran iyo see la yahay iyo iyadoon markaa la isa salaamin in la isku dh laisku bilaabo ama waxa weeye sida ay maaragtay gaaladoo kale lagu daydo good morning waxaasi wax soconaya ma aha waxaa salaan lama yihahdo salaanna ma aha waa caadaad waxa weeye ay waxa weeye dadku samaysteen laakiin salaanta sharciga waxa weeye oo ajirka iyo wanaagga laga helayo waa midda waxyiga min allah ah waayo waxaa sugnaaday nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu yihi ina allaha tacaala lama khalaqa allahu aadam ilaahay markuu aadam abuuray qaala wuxuu ku yidhi idhab orotag fasallim salaam calaa ulaa'ika nafar min min almalaa'ika malaa'ig kooxa oo meel fadhiya ayaa la yidhi ilay samadaa la jooga samadana malaa'igtii baa joogta markuu ilaahay marka abuuray oo naftii ku afuufay ayaa waxa uu ilaahay ku yidhi nabiyullaahi aadam orod malaa'igtaa soo salaan fastamic dhegayso maa yuxayuuka waxa ay kugu salaamayaanna yuxayuunaka waxay kugu salaamayaanna dhegayso oo ay kugu soo celinayaan fa inahaa taxiyatuka wa taxiyatu duriyatika taasi waa salaanta adiga iyo duriyadaadaba aada isku salaami doontaan faqaala intuu u tegay buu markaa wuxuu ku yidhi assalaamu calaykum faqaaluu waxay yidhahdeen markaa assalaamu calayka waraxmat ullah fazaaduuhu waraxmat ullah waraxmat ullahi bay markaas ugu ziyaadiyeen intuu isagu yidhi haddaba halkaa waxaa kaaga caddaatay markaa xadiidka abubakhaari iyo muslim ee ay warinayaan muttafaqun caleyh inay tahay salaantu waxyi min allah ee aynan ahayn wax ay dadku say rabaan iska yeelayaan oo dhaqan iyo waxa weeye inaynan ahayn ayaa halkaa ka garanaysa walihaada qaala tacaala faida xuyiytum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha awrduha wakadalika qaala faida dakltum buyuutan fasallimuu calى anfusikum taxiyatan min cindi illahi mubaarakatan طayiba marka salaantan alfaadan waa taxiya waa duco waa min allah ilahay xaggii bay ka timid sidaa daraaddeed baa loogu camal falaya loona qaadanaya layskuna salaamaya dad badan baad arkaysaa jahligu intuu ka batay ayay odhanayaan qofkan muxuu aniga ii salaamayaa miyuu i garanayaa imaba yaqaane muxuu ii salaamayaa arrinta noocaasa waa arrin jahliga oo laga keenay gaalada iyo waxa weeye dhaqankoodii oo gaaladaa qofka yaqaanin keliya salaama haddaba arrin fiican maaha walihaada waxaa sugnaatay jibriil calayhi salaam siduu nebigu yidhi inuu caaisha nebigu la hadlay uu yihi yaa caaisha caaishay haada jibriil jibriil weeye kani yuqr yaqra'u calayki asalaam salaam kugu dul akrinaya qaalat waxay tiri markaa qultu waxaan idhi wa calayhi asalaam waraxmat ullahi wabarakaatuhu tabtaas ayaa xataa malaa'igtii loo salaamay oo jibriil oo min almalaa'ika salaamtii saasay ugu celisay nebiguna waa u qiray sidaa daraaddeed markaa salaanta lafdigeeda iyo say ku soo aroortay waxba laga bedeli mayo amaa aadaabteeda aadaab bay leedahay iyo qawaacid loo maro ayay leedahay salaantu waxaa ka mida siduu nebigu yihi calayhi الsalaatu wassalaam yusallimu alraakibu calى almaashi wاlmaashi calى alqaacid wاlqaliilu calى alkathiir wa fii riwaayati wاsagiiru calى alkabiir wuxuu nebigu calayhi الsalaatu wassalaam ina baray salaanta aadaabta laisku salaamayo horta haddii qof wax saaran masalan rakuub baa la fuuli jiray geela iyo dameeraha iyo fardaha iyo qof lugaynaya haddii uu soo maro kan soconayee dheeraynayee wax saaran waa inuu salaamaa kan uu soo maray kan soconaya haddii uu soo maro mid meel fadhiyana waa inuu salaamaa mar walba qofka soconaya ayaa waxa weeye salaamaya qofkii kale oo ka dul yimid dadka yar hadday iska hor yimaadaan dad yar iyo dad badan waxaa salaanta bilaabaya kuwa yar hadday bilaabi waayaanna dee kuwii badnaaba iyaguna way bilaabayaan markaa qofka yare haddii uu iska hor yimaadaan iyo qof weyn qofka yar baa salaantii u degdegaya oo waxa weeye ixtiraaman iyadoo la ixtiraamayo aadaabtaasay marka leedahay xadiidkuna xadiis saxiixa bukhaariga ayaa werinaya waa xadiis saxiixa wuxuu ina barayaa markaa sida loo kala mudan yahay aadaabta loo kala mudan yahay ayuu ina baraya rag iyo dumar marka laa farqa rag iyo dumar waa isku mid kulli waa la salaamaya oo haddii qofku uu ninku hadduu dumar soo maro uu salaamaya gabadhii dumarkaada haddii ay soo marta rag way salaamaysaa marka dadka qaar baa diido waxay yidhahdaan dumarku yay ragga salaamin laakiin wax daliila looma hayo daliisha saxiixa waxaa sugnaatay nebiga calayhi salaatu wassalaam inuu soo maray dumar fadhiyo masaajidka markaa inuu salaamay sida asmaa ay werinayso binti yaziid nebiga ayaa soo maray bay tiri fi lmasjid yowman wa cusbatun min annisaa'i qacuudun qucuudun dumar kooxana ay farfadhiyaan markaasuu nebigu salaamay oo weliba gacanta iyo salaamba isugu daray haddaba xadiidka imaamu tirmidi baa werinaya riwaayadda imaamu tirmidi dacfi baa ku jira oo uu daciifiyey sheekh albani laakiin waxa uu ku saxiixiyey riwaayadda fi ladab almufrad imaamu albukhaari uu wariyey oo boqol afartan iyo toddoba raqamka ayuu xadiidku saxiix ku yahay saa daraaddeed marka way bannaan tahay rag iyo dumarba in la isa salaamo waana min asunna wa yakunu asalaamu ayda cala asibyaan hadduu qofka carruurta soo mara waa inuu salaama waayo nebiga calayhi salaatu wassalaam ayaa saa samayn jiray iyo waxa weeye saxaabadii iyadoo weliba la barayo oo iyagiina ay barasho u noqonayso sida anas uu sameeyey radia allahu canhu mara annahu mara cala sibyaanin carruur buu soo maray baa lay fasallama calayhim wuu salaamay wa qaala wuxuu yihi kana rasuulu llahi sala allahu alay wasalam yafcaluhu nebiga ayaa saa samayn jiray muttafaqun caleyh e bukhaari iyo muslim ayaa werinaya marka nebigaan ka arkay buu yidhi oo saa samaynaya oo salaamaya caruurtii yarirka ahayd markuu soo maro marka salaanta waa in saa loo isticmaalo oo waxa weeye rag iyo dumar caruur iyo qof yar iyo qof weyn kulli waa la salaamaya marka aadaab bay kala leedahay oo maalintii iyo hameenkii isku mid ma aha hadduu qofku hameenkii dad u yimaado oo guriga uu yimaado waxa weeye tartiib ayuu markaa salaamaya waayo nebiga calayhi salaatu wassalaam sida ay saxaabadu ka warinayaan waxay leeyihin markuu nebigu noo yimaado sida uu warinayo maaragtay almiqdaad radia allahu canhu nebigu hadduu hameenkii noo yimaado wuuna salaami jiray oo waxa weeye fasallama kama kaana yusallim si u salaami jiray ayuu u salaami jiray laakiin hameenkii wuxuu salaami jiray salaan aan waxa weeye maaragtay yusmicu liqdaan salaan uu maqlayo qofka soo jeeda walaa yuuqidu naa'ima mid hurdana aan waxa weeye toosinaynin hameen buu noo yimid buu yidhi fayusallimu tasliima laa yuuqidu naa'ima wa yusmicu liqdaan saasuu salaami jiray nebigu hameenkii kor uma qaadi jirin codka tartiib buu u salaami jiray maadaama ay dhici karta in dadkii qaar seexdeen oo waxaa la rabaa inaan dadkii iscaaj la gelin oo waxa weye aan hurdadii laga kicin oo markaa una qofkii hurdadii ka nixin ayaa la rabaa mas'alo kale laa farqa bayna farqi uma dhexeeyo qofku markuu majliska meesha dadku ay joogaan uu yimaado ama gurigii iyo markuu baxayo labadaba inuu salaamaa la rabaa sidii markii aad timid guriga aada u salaamtay dadka ayaa la rabaa markaa dadkii ka tegeysidna inaad tiraahid assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waayo nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wassalaam ida intahaa axadukum ila almajlis falyusallim hadduu qofku uu yimaado meeshii dadku ay joogeen oo ay fadhiyeen oo uu rabo inuu la fadhiisto oo waxa markaa uu yimaado ha salaamo oo waxa weye salaamtii hala yimaado fa ida araada an yaquuma falyusallim hadduu doono inuu ka istaago oo ka tago ha salaamo falaysat alulaa biaxaqa min alaakhira tii hore kama ay mudna tan dambe kama ay xaqle macnaha sidii markii horeba ay waajib u ahayd inaad dadka salaantid ayay waajib tanna u tahay markii aad ka tegeysid dee inaad salaantid oo dadkii aad markaas saas uga tegtid waana xadiis saxiixa buka waxaa werinaya abu daawuud iyo waxa weeye maaragtay tirmidi ayaa werinaya wa qaala tirmidiyu xadiisun xasan wa saxaxahu asheikhu albani raximah llah fi sunani abi daawuud iyo sunani tirmidi ayuu ku saxiixinaya waxaa markaa loo baahan yahay qofkii markii uu majliskii ka kacay inuu dadkii salaamo oo waxa weeye uu nabadgelyo uga tago oo markaa waxa weye laisku duceeyo ayaa la rabaa saasay marka qawaacidda iyo aadaabtaas sharciga ayay salaamtu leedahay amaa dadka qaarkood ku dayanaya dadka qarbiga oo waxa weye gaaladii ku dayanaya oo salaamtii ka xishoonaya ama ka tegaya wax wanaagsan ma aha qodobka labaad waxaan kusoo qaadayna laa tadkhuluu gayra beytiha ilaa ilaa bilisti'daan gabadha muslimadda markay guri timaado waxaa la rabaa iyo ninka muslimkaaba in isti'daan laga dalbo ma banaana guriga in la iska galo haddii adigoona gurigaagi ahayn ilaa bacda idn ilaa isti'daan mooye qaala allahu tacaala ya ayuha aladiina aamanuu ku ilaahay rumeeyeyo laa tadkhuluu buyuutan gayra buyuutikum xataa tastaanisuu wa tusallimuu cala aaliha ilaa aada isti'daan weydiisataan tastacnisuu ay tasta'dinuu ilaa aada idan weydiisataan gurigii ha gelinina waxa waa inaad idan la timaada dalikum khayru lakum lacalakum lacallakum tadakaruun taasaa idin khayr badan inaad gurigii tiraahid ma soo gala ood marka hore salaamtid assalaamu calaykum sida inoo imaan doonta aadaabta istidaanka ilahay wuxuu yihi fain lam tajiduu fiiha axada falaa tadkhuluuha xataa yu'dana lakum haddii wax dad gurigii ka weydeen oo qofna una joogin oo wax idin idma aada weydaan ha gelinina ee waxa weye maaragtay ilaa la idin idmo ha gelinina waayo gurigii melihid adiga wa in qiila lakum irjicuu faarjicuu huwa askaa lakum haddii lada yidhaahdo orda noqda oo qofkii ku yidhaahdo masalan u cududaarto oo qofkii ku yidhaahdo wakti ma hayo ama waxa weye maaragtay hadda ayma soo geli kartid waa mashquulsanahay damba ord iska noqo iska noqo markaa saasaa ku khayr badan waxba maaragtay cuqdad ha isgelinin xumaanna ha isgelinin soomaalidu aad bay aayaddaa khalad uga fahmaan oo waxa weye qofka haddii la yidhaahdo niyow kuma idmi karaa haddee waa mashquulsanahay orod iska noqo wuu ka xumaanaya oo waxa weye qofkii dhibaato badan ayaa meeshaa ka imaanaysa waa dhaqankii islaamiga ayaa laga tegey oo macnihii diintii iyo aayadihii qur-aanka bay dadkii fahmi laayihiin waa dhibaato marka haddaba marka waxaa la rabaa in isti'daankii la baro oo waxa weye la weydiisto oo aadaabtaa la maro ilahay wuxuu yidhi waidaa balaga aladfaalu minkum alxuluma falyasta'dinuu kama ista'dina aladiina min qablihim caruurtaadii xataa waxaa loo baahan yahay qolka gaarka ah ee ninka iyo xaaskiisa gaarka waa oo jiifka inaanu mar walba ciyaalku iska gelin hadday mar ciyaalkii xoogaa soo caqlisteen oo waxa weeye ay caqli yeesheen wiilal iyo gabdhaba waxaa la leeyahay idan soo weydiista waa inay guriga soo garaacaan ee dalaq inay iska soo dhahaan ma aha waayo wax walbaa dhici kara hadday gurigii iska soo galaan waa inay marka dadku aadaabtii ay maraan oo isti'daankii la baraa ilmaha oo la yidhaahdaa guriga markaad soo gelaysid soo garaac oo weydii hooyo ma soo galaa aaba ma soo galaa ayaa loo baahan yahay haddaba istidaanku aadaab buu leeyahay oo waxa weeye diinta islaamku ay u jidaysay nebiguna ina amray waxa ugu horeeya waxaa ka mid ah allaa taqifa inaynan qofkii istaagin amaama albeyt guriga iriddiisa ha isku beegin markaad gurigii garaacdid iridda ha isku beegin laakiin dhinac isaga babac ama xagga midigta ama xagga bidixda dhinac isaga babac waayo nebiga calayhi salaatu wassalaam saasuu ahaa haddii uu doono isti'daan oo waxa weeye inuu guri galo sida uu leeyahay cabdullaahi ibni busr saaxib nabiy sala allahu alayh wasalam ana nabiy sala allahu alayh wasalam idaa ataa baaban hadduu guri yimaado yuriidu an yastaadin hadduu doonayo inuu idan weydiisto lam yastaqbilhu ima qaabili jirin albaabka albaabkii haddii lagaa furo fag markii la siiya albaabkii waxa gudaha ku jira o dhan qofkii wuu arkaya hadduu ku beegan yahay lama rabo marka inuu isku beego waxaa la rabaa inuu dhinac isku beego waayo waxaa dhici karta qofka albaabka kaa furay dad kale oo guriga ku jira oon weli diyaar garoobin dumar awal maaragtay iska madax qaawanaa oo aan weli dharkoodii qaadan inuu qof yar ama ilmo yar albaabkii uu fag siiyo haddaad marka ku beegnayd isla markiiba waxaa imaanaysa inaad dadka cawradoodii indhahaagi ku dhacaan sidaa daraaddeed ayuu nebigu waxa weeye yamiinan wa shimaal aw shimaalan bidix ama midig ayuu waxa weeye isku babci jiray fa in udina lahu ay dakala haddii loo idmo wuu geli jiray wa ila insarafa saddex jeer markuu garaaca sida inoo imaan doonto haddii loo idmi waayo wuu bixi jiray oo wuu iska dhaqaaqi jiray sidaa daraaddeed buu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam xadiidkaa horan marka waa xadiis saxiixa oo bukhaari baa werinaya fi ladab almufrad wasaxaxahu asheikh albani raximah llah fi ladab almufrad waxa weeye kun toddobaatan iyo sideed raqamka haddaba markaa nebigu waxa uu leeyahay xadiis kale inamaa jucila alisti'daanu min ajli lbasar sideedaba isti'daanka waxaa loo sameeyey aragtidu inaynan ishu ku dhicin waxaan raalli looga ahayn sidaa daraaddeed marka qofkii albaabki hadduu u xiran yahay bartanka albaabka isku beegine isyaro babac oo dhinac isaga babca albaabka si aragtidaadii ishaadii aynan ugu dhicin markii albaabka lagaa furo wax markaas aan raalli laga ahayn waana xadiis muttafaqun calayhi haddaba ma banaana rag iyo dumar kuu doonaba ha noqdee qofku inuu saa sameeyo waa arrin laga fiican yahay aadaabta labaad waxa weeye assalaamu qabla alisti'daan horta marka ugu horeysa waa inaad salaamtaa dadka waayo gurigii matsalan hadduu furan yahay oo kale oo lagu maqlayo waa inaad tiraahda assalaamu calaykum markii lagu salaamo oo salaantii lagaa radiyo waa inaad markaa dalbataa inaad soo geshid ma soo galaa haddii lagu yihahdo soo gal markaa soo gal haddii lagu yihahdo iska noqo iska noqo haddii marka albaabkii xiran yahay oo qofkii una ku maqlaynin oo markaad albaabkii garaacda lagaa furo salaan markaa intaadan gelin assalaamu calaykum le waayo waxaa dhacday nebiga calayhi salaatu wassalaam nin baa u yimid markaasuu waxa uu sameeyey albaabkiibuu soo garaacay oo waxa weye nin la yidhi wuxuu aha rajul min bani a min bani caamir ayaa soo weydiistay ba la yidhi qabiilkaa ka dhashay inuu nebiga usoo galo wa huwa fii beyti nebiguna guriga joogo fa qaala wuxuu yidhi aariju ay aadkhulu ma soo galaa markaasuu nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam likhaadimihi qofkii la joogo khaadimkaa wuxuu ku yidhi ukhruj bax ilaa haada ninkaa u tago facallimhu bar alisti'daan faqul lahu waxaa ku dhahdaa qul waxaa dhahdaa assalaamu calaykum aadkhulu horta marka hore salaanta hormari fasamicahu rajul ninkii baa maqlay kalaamkii nebiga markaasuu yihi assalaamu calaykum aadkul faad faadina lahu waa loo idmay markaa nebigaa u idmay inuu soo galo fadakala wuu soo galay markaa bukhaari baana werinaya xadiidka fi ladab almufrad waana xadiis saxiixa sida sheikha albani raximahullah uu ku caddeeyey fi ladab almufrad uu ku saxiixinayo marka waa xadiis saxiix sunan abi daawud iyo ayuu ku saxiixinaya haddaba marka waxaa halkaa inooga caddaatay in salaanta la hormarinayo oo assalaamu calaykum kabacdi markaa la oranayo ma soo galaa oo ma la ii idmaya inaan soo galo markaa haddii lagu idmo gal markaa aadaabta saddexaad waxa weeye an tusammi nafsahaa gabadhu markay doonaysa inay guriga gasho oo adinka isti'daan dalbatay ama rag iyo dumarba labadaba waxaa laga rabaa haddii la yidhaahdo waa kuma inuu magaciisa sheego ama magacii loo yaqaan maynaas hadduu caam ku yahay hadduu caam ku yahay kunyo oo abu hebel iyo abu fulan iyo umu fulana iyo lamana raba in la yidhaahda kelmad aan la garanaynin markii la yidhaahdo waa kuma waa aniga od adigu kumaa tahay lama garanayo anaa iyo aniga weeye iyo sida soomaalidu isticmaasho wax wanaagsan ma aha nebiguna arrintaas waa karaahsaday sidaa daraaddeed ayuu waxa uu leeyahay jaabir ibn cabdillaahi radi allahu canhu ataytu nabiya sala allahu calayh wasalam nebiga ayaan u imid fadaqaqtu albaab albaabkii baan garaacay faqaala wuxuu yidhi man haada ayuu yidhi nebigu waa kuma faqultu waxaan ku yidhi ana faqaala wuxuu yidhi ana ana kaanahu karihahaa nebigu intuu karaahsaday uu maxay tahay ana ana ana waa kuma ile qof ana la yidhaahda ma jiro dadkao dhan qof walba waa odhan karaa ana marka looma baahna inuu qofku yidhaahdo waxa weeye ana waxaa loo baahan yahay inuu yidhaahdo magaciisa uu sheego muttafaqun caleyh waxa weye bukhaari iyo muslim ayaa werinaya xadiidkaana marka waxaa la rabaa siduu nebigu inoo baray aadaabta iyo isti'daanka inuu qofku magaciisii uu sheego wa can abi darin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi kharajtu leylata min allayaali faidaa rasuulu llahi sala allahu alay wasalam yamshi waxdahu saasay saxaabaduna ahaayeen nebiga wuxuu yidhi habeen baan baxay mise nebigii baaba lugeynaya markaasaan fajacaltu amshi fi dili اlqamar gadaalkiisa ayaan soconayey faاltafata fara'aani wuu eegay faqaala wuxuu yihi man haada faqultu waxaan ku yihi abu dar haddaba marka saxaabaduna saysay ahaayeen oo qofku magaciisuu sheegi jiray sidii nebigu u baray ayuu qofku magaciisa sheegi jiray sidoo kale umahani waxaa laga werinayaa can umihani radi allahu canha maalintii fatxi maka nebiga oo meel ku qubaysanaya ayay u timid oo faatima ay asturayso oo maro ay u xirtay oo ay dadka ka ilaalinayso markaasuu nebiguna waa qubaysanayey markaasuu markay timid oo salaantay buu yihi nebigu man haadihi faqaalat ana ummu hani ummu hani ayaan ahay haddaba marka waxaa loo baahan yahay sida aadaabta noocaasa qofka magacii lagu yiqiinay iyo waxa weeye kunyadiisii ama naynaastiisii inuu sheego oo caddeeyo midda afraad waxa weeye aadaabta afraad oo isti'daanka an yarjica idaa qiila lahu irjic qofki inuu noqdo haddii la yidhahdo iska noqo isagoon wax dhiba iyo wax mashaakilah midna ka qaadin waayo ilaahay baa leh waidaa qiila lakum irjicuu faاrjicuu huwa azkaa lakum wallahu bima tacmaluuna caliim waxa aad samaynaysaan ilahay waa ogya haddaba markaa ha diidin oo hayse soo taagine haddii lagu yidhaahdo iska noqo iska noqo adigoon wax xumaana qaadin wax qalbigaagana ayna dhibaato gelin waayo waa arrin saxiixa oo jirto wey waxaa kaloo leeyahay isti'daanka aadaabtiisa ka mid ah saddex jeer ayaad albaabka garaacaysa oo mid walba ay u dhaxayso xoogaa haddii markaa laguu idmo oo lagaa furo waad gelaysaa haddii lagaa furi waayo saddex jeer ka bacdi mar afraad garaaci maysid waad iska noqonaysa waayo abi muusa alashcari radia allahu canhu ayaa waxaa ka sugnaatay inuu yihi nebigu wuxuu yihi alisti'daanu thalaat fain udina laka ay dakalta haddii lagu idmo waad geli wa ilaa farjic waad noqon markaa iska noqo iska noqo ayuu yihi muttafaqun caleyh arrintaasina wuxuu sheegay abu muusa alashcari radi allahu canhu markii uu ahaa cumar ibn khadaab amiir lmuminiin ayuu albaabkiisa garaacay albaabka cumar ibn khadaab ayaa waxaa garaacay abu muusa alashcari oo istidaan weydiistay saddex jeer buu garaacay waa laga furi waayo marka cumar ibn khadaab wuu yaro mashquulsanaa oo wuu maqlayey garaaca laakin wuu mashquulsanaayo hawl buu ku mashquulsanaa markaasuu abu muusa iska tegey wuuna gartay inuu yahay abu muusa kabacdi markaasuu ka soo dabadiray dad waa loo yeeray markaasu wuxuu yidhi maxaa kugu dhacay ood u degdegtay ood ii sugi weyday ood u dulqaadan weyday miyaadan adigaba ogeyn haddii aad mashquulsan tahay in yaro lagu sugayo maxaad u degdegtay markaasuu yidhi nebigaan ka maqlay oo yidhi xadiidkaanu sheegay oo yidhi maaragtay istidaanku waa saddex jeer saddex jeer haddaad garaacdin isaga tag marka oo waxa weeye waxa weeye ka noqo markaasuu waxa uu yidhi cumar ibn khadaab radia allahu canhu ayaa arrintii xoogaa adkeeyey oo yidhi maadaa nabiga ka maqlay arrintaa wax annagu aanu ka maqal markaasuu yii nabigaan ka maqlay markhaanti ilaymow buu yidhi markaasuu masaajidka yimid oo waxa weeye raggii joogay u yimid oo koox ansaaroo fadhiday wiyoora arrinta ayaa iga markhaanti kacaya markaasay raggii oo dhan waxay idhaahdeen oo cumar miyuu arrintaa ka shakiyayaa miyuunan arrintaa ogeyn see bay uga qarsoontay waxaa ku markhaanti kacaya ragga noogu yaryar abu saciid alkhudri iyo rag dhalinyaro ayaa istaagay abu muusa abu mascuud iyo oo markaa u markhaanti kacay markaasuu cumar naftiisii canaantay say riwaayadaha qaarkood yidhaahdeen iyo waxaa idhaafiyey inaan waxa weeye sunan badan ogaado waxa weeye maaragtay ganacsigii iyo mashquulkii aan ahaa ayaa idhaafiyey sunan badan oo nebiga maaragtay inaan waxa weeye mar walba aana la joogin haddaba markaa waxaa xadiidkaa ka qaadanaynaa in ay dhici karto qofku isagoo cilmi walbala caalim ah inay wax ka qarsoomi karaan ama ilaawi karo ama waxa weeye uunan markaa waxa weeye gaari gaarin ayaa dhici karta sidaa daraaddeed marka wax lala yaaba ma aha wuxuuna xadiidku inoo faa'iideeyey sida nebiguba uu yidhi alisti'daanu halaath saddex jeer inuu yahay isti'daanku haddii lagu idmo markaa waad gelin haddii kalena waad iska noqonin oo waxa weye maaragtay dhib iyo mashaakil ma leh ee waa inaad maaragtay iska noqotaa waxaa kala sugnaatay nebiga calayhi salaatu wassalaam inuu waxa weeye garaacay albaabe oo waxa weeye sacad ibn ninka la yihahdo maaragtay sacad ibn cubaada ayuu albaabkiisii nebigu garaacay markuu u yimid albaabkiisii garaacay saddex jeer buu garaacay sacad marka wuu maqlayey sida xadiidka aakhirkiisa caddaynayo laakiin mar walba intuu salaanta ka ajiibo assalaamu calaykum markuu nebigu yidhaahdo wacalayka assalaam intuu yidhaahdo ayuu aamusayey si nebigu salaanta ugu badiyo markuu saddex jeer garaacay buu markaa nebigii iska dhaqaaqay oo yidhi bas weeye qadaynaa maa calayna saddex jeer mar haddaan garaacnay waan iska tegeyna markuu nebigii dhaqaaqay ayuu markaa intuu albaabkii furay ka soo daba orday oo yihi rasuulka ilaahay waan ku maqlayey waana ku garanayey laakiin waxaan doonayey salaantaadu inay nagu badato oo aala beytka iyo guriga iyo waxa weeye ay haleesho ayaan doonayey oo salaantaada mar walboo nebigu yihahdo assalaamu calaykum hadda nebiga salaamtiisa waxa weeye waa duco waana laga maq waana ilaahina waa aqbalaya sidaa daraaddeed marka ayuu doonayay inuu badsado haddaba aadaabtaasuu leeyahay isti'daanku iyo qawaacidda qofka muslimkaana waxaa la rabaa gabadha muslimadda inay aadaabtaa raacdo oo salaamtii iyo isti'daankiiba ay saa u marto qodobka ku xigaa waa majaalistuu ka hadlaya tajlisu xaythu yantahi biha almajlis qofku markuu yimaado meel dadkii fadhiyaan oo waxa weeye dadkii haddii ay majlis baa timid makaan dadkii ay fadhiyaan oo waxa weye lagaaga soo hormaray waxba dadka ha ciriiriyin dhibna ha gelinin oo waxa weeye meesha bannaan uu iska fadhiiso oo waxa weeye aadaabta islaamiga raac sidaa daraaddeed marka ayaa loo baahan yaha rag iyo dumarba aadaabtaa inay ku dhaqmaan oo aan la ciriiriyin dadka mashaakil iyo dhibaatana la gelin marka gabadha muslimadda waxaa la rabaa markay masalan masaajidkii timaado oo waxa weeye dumarkii sabkii hore iyo la buuxiyey jumcohoo kale mar walba lama rabo inay dadkii iriirido saxaabadu waxay leeyihiin nebiguna uu baray kunna ida atayna annabiy sala allahu calayh wasalam jalasa axaduna xayta yantahi meesha majlisku ku eg yahay macnaha meesha booska bannaan ugu dhow buu fadhiisan jiray ee dadka ma ciriiri jirin oo waxa weye ma kala durdurkin jirin sida inoo imaan doonto abu daawud iyo tirmidi baa werinaya waana xadiis saxiixa oo waxau imaamu tirmidina saxiixiyey sheikh albanina saxiixiyey fi sunani tirmidi iyo sunani abi daawud ayuu ku saxiixinaya inay saas saxaabada dhaqankoodu ahaa oo ay saas samayn jireen haddaba waxaa waadix halkaa inooga noqotay inaan waxa weye maaragtay qofkii majliska meesha ugu sokaysa inuu ka fadhiisanayo ee uunan dadkii ciririyeynin oo kala saaraynin nebiguna waa nahiyey khaasatan in dadka la kala durkiyo oo laba qofoo wada fadhiday aad kala dhaqaajisid waa nahyey oo wuxuu yidhi nebigu laa yaxilu lirajulin an yufariqa bayna itnayni ila biidnihimaa waxa weeye uma banaana ninku qofku inuu kala kaxeeyo oo laba qof oo isla fadhiday oo dhinaca isku haysay inay sheeg ka leeyihiin baa dhici karta hadday marka dhinaca isku hayeen oo wada fadhiyeen de dhexdooda ha geli oo labadii qof intaa kala riixdid dhexdooda dalaq ha dhigin wax fiican maaha ilaa inay kuu idmaan mooye hadday kuu idmaan oo kaa kala durkaan oo ku yidhahdaan soo fadhiiso markaa tafadal waa wax wanaagsan laakiin iyadoon laguu idmin adiga ha kala durkin abu daawud baa werinaya iyo waxa weeye tirmidi waana xadiis saxiixa sida sheekh albani ku caddaynayo sunan tirmidi iyo sunan abi daawud sidoo kale imaamu tirmidina waa saxiixiyey xasanun saxiix ayuu yihi marka waa nahyi waana taxriim ma banaana buu yihi nebigu laa yaxilu macnaha xalaal uma aha inuu saa sameeyo xaqiiqatanna haddii aad fiirisid xataa curfiga arrin fiican maaha labadan qof waxaa dhici karta inay dan leeyihiin inay sheekaysanayeen inay dan wateen haddaad adigii marka dhex geshid oo kala durkisid wax wanaagsan wax ma aha sidaa daraaddeed ayay saxaabadiina ridwaanullaahi calayhim iyo salafkii oo dhan saasay samayn jireen oo qofka ay arkaan inuu dadka dhexdooda uu gelayo laba qof oo sheeko haysata wuu way ka naahiyi jireen oo waa u diidi jireen waxaa kaloo aadaabta ka mida majliska inaadan qofkii booska aduu ka kacsan oo aadan dhihin qof boos iiga kac haddii qofkii kaa soo hormaray booskiisa uu fadhiyo waxba ha ka kicinin waayo nebigu waa nahiyey laa yuqiimana axadukum rajulan min majlisihi qofkii yuunan qof istaajinin oo booskii uu fadhiyey ka istaajinin huma yajlisu fiihi kabacdi markaa una fadhiisan walakin tawasacuu waxa weye watafasaxuu waasiciya oo waxa weeye isku kala durdurka oo booska isku waasiciya laakin qofowna qof iiga kaca dhihin siday dadka qaarkood sameeyaan odayaasha iyo wiil yaroo booskii fadhiilayan adeer ka kac oran xaggaas meelaha tago waxa wax wanaagsan maaha waana arrin khalada wa kana cabdullaahi bnu cumar ida qaama lahu rajulu min majlisihi lam yujlis fiihi ma fariisan jirin cabdullahi ibni cumar xataa haddii looga kaco waxa la nahiyey oo horta nebigu nahiyey waxa weeye adigu qofkii ha kicinin oo ha odhanin istaag oo waxa weye booska iiga kac ha dhihin cabdullahi ibni cumar marka haddii xataa looga kaco ma fariisan jirin oo wuxuu odhan jiray aniga in la iiga kacana ma rabo qofna ma kicinayo sidaas daraaddeed waa arrin aad iyo aad u wanaagsan ma haboono waayo waa la iseekici karaayo dadka waaweyn iyo qofka la ixtiraamaya iyo waa lagu soo dhoweyn karaa booska waa looga kici karaa laakiin inuu qofka isaga laga kiciyo la yidhaahdo ka kac oo waxa weye iiga kacaan fadhiistee taasaan banaanayn laakiin adigu haddaad inta uga kacdid qofkii kaa weynaa misla masaajidkii waa timaadeen dumarkii o dhan waa joogaan qof weyn baad ku ixtiraamaysaa kursigii aad ku fadhiday ama waxa weye booskii aad fadhiday inaad uga kacdid isku soo dhowaysid laa xaraj wax dhibaato ana male wayna bannaan tahay laakiin waxa weeye qofkaa weyn uma banaana inuu qofkii kiciyo oo yidhaahdo istaag iga kac meesha taas wey midaan banaanay saasaa marka wanaagsan in aadaabta islaamiga lagu dhaqmo qodobka ku xiga oo afraad waxa weye laa tunaaji imra'atun waxa weye gabadhi laba gabdhood keligood gaar u shiri mayaan idaa kuna thalitha haddii ay la joogto mid saddexaad saddex gabdhood hadday meel wada joogaan saddex dumar ah raggana waa la mide saddex dumara hadday wada yihiin inay laba gaar u faqda lama ogola oo ay gaar waxa weeye u sheekaystaan tii kalena hadalkii ka qarsadaan iyo sheekadii waayo qalbigeeda shaydaanku wuxuu ku tuurayaa way kaa faqeen adiga ayay waxa weeye ku dan leeyihiin saa daraaddeed baa nebigu nahiyey idaa kuntum halaatha haddaad saddex tihiin falaa yatanaaja isnaani duna alaakhar haddii aada saddex tihiin laba yay gaar u faqin iyadoon kii kale idinla joogin xataa takhtalituu binnaas haddaad dadkii u tagtaan oo dadkii matsalan masaajidkii aad gashaan ama meel kala tagtaan suuqi oo dadkii badan yihiin ama dad kale idin yimaadeen markaa laa xaraj laba qof gaar waa u sheekaysan kartaa laakiin waxaa la diidayaa saddex qof keliya idinkoo ah inaad qof ka faqdaan oo qofkii markaa qalbigiisa shaydaan uu ku tuuro yidhaahdo adigaa lagaa faqayaa sir bay kaa qarsanayaan waxa weeye arrimaha noocaasa xadiidkuna waa muttafaqun caleyh nebigu marka saasuu ina amray ma banaana marka in lagu tunto waxa weeye amarka nebiga maadaama nebigii amray waa waajib weeye walamru yadullu cala alwujuub ayay idhahdeen usuuliyiintu amarkii waajib uu kutusaya waayo sababtu waxa weeye mafsade ayaa ka imaanaysa intii markii mafsada ka imaan lahayd waa in laga hortagaa marka taas ayaa wanaagsan in saa looga hortago oo akhlaaqdaas islaamigaa la raaco oo markii dadkii aada dhex gashaan ama qof kale idin yimaado dantiinii markaa haddaad doonaysaan ka sheekaysta sidaa daraaddeed waxaa dhacday cabdullahi ibni cumar radi allahu canhuma ayaa isagoo uu la socdo nin kale ayaa waxaa dhacday in cabdullahi ibnu dinaar ayaa dhahaya waxaan la socday ibnu cumar markaay wada socdeen marka ayaa markaa waxaa u yimid nin kale nin kalea u yimid saddex bay marka noqdeen kii baa marka doonayay inuu gaar ula faqa cabdullahi ibnu cumar markaasuu ka diiday oo nin kale u yeerayoo meesha suuq bay ahaydo mid kale u yeeray afar markay noqdeen buu yidhi haddaba waayahaye ninkan wuxuu doonayaa inaa gaar ila faqo nebigaana ka maqlay oo yidhi laa yatanaaja itnaani duna waaxid kii kale yay ka faqin marka sidaa daraaddeed wuu tadbiiqiyey cabdullahi ibnu cumar sida imaamu malik fi lmuwada uu ku warinayo haddaba halkaa waxay inooga caddaatay markaa arrintaa uu sameeyey cabdullahi ibnu cumar iyo nebiguna ina amray oo sunnaha saa loo tadbiiqinayo in saa loogu dhaqmo oo waxa weeye marnaba aan laga tegin aadaabta islaamigaa oo lagu camal falo waa arrin aada u wanaagsan qodobka shanaad waxa weeye tujilu alkabiirata wa saaxibata alfadli waxa ay qadarinaysaa gabadha muslimada islaamta ka weyn qofka ka weyn ee waxa weeye maaragtay kabiirka aada wena ka weyn intuu doona hala ekaado ayaa la qadarinaya iyo midda wanaagsan ee fadliga iyo wanaagga leh qof waxa weeye sharaf iyo u saaxiiba oo waxa weye maaragtay qiimo le waa la qadarinaya waayo nebiga calayhi salaatu wassalaam ayaa ina amray in dadka muslimiinta ay isqadariyaan oo la is-ixtiraamo oo waxa weeye aan waxa weeye maaragtay taxqiir iyo waxa weye dhibaato laysku samaynin oo qofkii la liidin ayaa la rabaa waayo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam laysa mina ama laysa min ummatii ummadeyda ka mid maaha man lam yujilla kabiirana kaanu ictiraamin oo weyneynin oo qadarin kan kan weyn qofka weyn wayarxam sagiirana aan u naxariisan kan sagiirkaa oo waxa weeye ilmaha yarkaa oo muslimkaa aan u naxariisan wayacrif aan garan oon u aqoonsan licaaliminaa ninkayaga cilmiga leh xaqahu xaqiisa haddaba marka xadiidkaa wuxuu inoo tilmaamayaa waa xadiid saxiixa imaamu axmed ayaa werinaya dabaraani iyo xaakim iyo ayaa werinaya wa saxaxahu asheekh albani raximah llah fi saxiixi aljaamic asagiir shan kun afar boqol afartan iyo saddex sidoo kale haytamina wuxuu ku saxiixiyey haytami fi mujmaci zawaa'id ayuu xasan kaga dhigay waxa weye sanadkiisa halkaa marka waxaa inooga caddaatay dhowr qolo oo dadka ka mid ah in loo baahan yahay daa'iman in la ixtiraamo waa qofka kabiirka ahi weyn rag iyo dumarba kan saqiirkaa naxariis buu mudan yahay qofka cilmiga leh ee dadka diinta baraya ee caalimkaa wuxuu mudan yahay ixtiraam iyo xaqiisa in loo aqoonsado oo waxa weye wanaag loo sameeyo haddaba waa arrin marka islaamiya oo aadaaba oo nebigu ina baray aynuna u baahannahay ma aha in qofka la oranayo ama la laga dhiganayo maaragtay guluwi lagu samaynayo ama la barakaysanayo ama waxa weye la oranayo waxaa laga helayaa wax gaaroo dadku waxa weye wax dheeriya ummadda waxa weye islaamka ayuu ka mid yahay laakiin maadaama ilaahay da- gaarsiiyey sharaf iyo wanaag iyo qof muslimana uu yahay ayaa markaa lagu ixtiraamayaa weynankiisa wanaagga ilaahay siiyey ayaa lagu ixtiraamayaa kan yarna maadaama uu yar yahay yaraantii baa loogu naxariisanaya waxaa kaloo ka mid a aadaabta islaamiga ah oo habka kabiirka qofka weyn loo ixtiraamayo haddii la hadlayo in qofkii weynaa hadalka loo daa'iyo saa daraaddeed baa waxaa dhacday maalintii cabdiraxmaan ibni sahal iyo walaalkii iyo ay u yimaadeen nebiga iyagoo kala hadlaya nin laga dilay ayaa wuxuu bilaabay ninkaana ugu yaraa cabdiraxmaan ibni sahal inuu hadlo walaalkiisoo ka weynaya adeerkiisiyana waa joogeen meesha markaasuu nebigu wuxuu yihi kabir kabir ey weyne falyatakalam alkabiir qofka weynaa ha hadlo cabdiraxmaan waa aamusay markaa kii ka weynaa ayaa markaa hadlay nebigu marka in mar walba la qadariyo qofka weyn oo khaasatan dadka walaalaha ah qofka weyn in la qadariyo oo walaalkaa kaa weyn aa qadarisid waa arrin aada iyo aada muhiim u ah oo waxa weye loo baahan yahay in waxa weye daa'iman la qadariyo oo la ixtiraamo oo xaqiisa la siiyo sidaa daraaddeed bu nebigu wuxuu leeyahay ina min ijlaali illahi tacaala ikraamu ikraama di shayba almuslim waxyaalaha weyneynta ilaahay waxaa ka mid ah ood ilaahay weyneynaysid inaad karaamaysid qofka ciroolaha oo muslimka ah ninka cirada leh oo muslimkaa ee weynaaday waxa rag iyo dumarba inaad adiguna karaamaysid waxaamil qur'aan kan qur-aanka xambaarsanee xaafida qur-aanka oo dadka qur-aanka baraya gayr alghaali kan aan guluwiga ku samaynaynin fiihi waljaafi can macnaha midka qur-aanka ka tegey ee iska xifdisan ama guluwiga ku samaynaya labadaa laga hadlimayo ee ninka qur-aanka yaqaana ee ku dhaqmaya ee ku camalfalaya dadkana baraya dadka ugu yeeraya kaas weeye ninka qur-aanka lagu ixtiraamayo wa ikraama di sulطaani almuqsid ay alcaadil iyo in la karaameeyo ninka madaxdaa ee caadilka ah oo dadka u cadaalad samaynaya oo ilaahay ka cabsanaya waana xadiid xasana abu daawuud baa werinaya waxasanahu alcalaamatu alalbani raximah llah fi sunani abi daawuud afar kun sideed boqol afartan iyo saddex raqamka marka wuxuu inoo caddeeyey in la ixtiraamayo oo la karaamaynayo qofka ciroolaha ah oo waxa weeye da-da gaaray maadaama sababtuna waxa weeye wuxuu kaaga soo horumaray islaamkii in badan buu soo cibaadaystay ciraa ka soo baxday waa qof muslim aad ujeedin in la ixtiraama la rabaa sidaa daraaddeed ba waxay leedahay caaisha radi allahu canha sida imaamu muslim uu werinayo amaranaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam an nunazila annaasa manaasilahum dadka qof walba booskiisa inaan dejinno oo waxa weeye dad qofkii ixtiraam mudan sida loo ixtiraamayo dadkaan isku mid laga dhigin wiil yaroo dhalinyaro ah iyo oday weyn oo ciroolo ah isku si loo ixtiraami mayo isku sina waxa weye maaragtay loo qadarin mayo waayo waa kala mudan yihiin in la kala qadariyo oo la qiimeeyo ayuu qofkan weyn mudan yahay khaasatan dadka waaweyn khaasatan culummada dadka diinta dadka ugu yeeraya kibaaru alculamaa iyo waxa weeye xamalat lqur'aan dadka noocaas oo dhan dadka madaxda ah oo wanaagsan dadkaas oo dhan waa la ixtiraamayaa waana la qiimeynaya waana la qadarinaya qodobka lixaad waxaan kusoo qaadaynaa laa tuxidu nadaraha fi beyti gayriha qofku hadduu gurigii soo galo oo istiidaankii loo idmo oo gabadhi guriga ay soo gashay looma baahna inay guriga gudihiisa iyo alaabta taaltaalla ay indhaha ku taagtaagto oo eeg eegto oo guriga kantaroosho looma baahna waayo sababtu waxa weeye waa wax dhaqan wanaagsan ma aha qofkii marti baa tahay si edeble inaad u fariisatid baa la rabaa oo haddii sharaab iyo shaah iyo wax lagu sii aad cabtid oo lagu soo dhoweeyey laakiin inaad dadka alaabtooda fiirfiirisid gurigii fiirfiirisid aad waxa weye hadhow markaas halkaas hadal ka bilowdid oo tidhaah shaygaani waasaan iyo shaygaan maxaad u bedeli weyday shaygaan ma fiicna waxyaalaha noocaas oo dhan wax wanaagsan ma aha waana arrin aad iyo aada u khaldan oo in la iska ilaaliyo mudan inay qofku isha ku eeg eegana oo uu fiirfiiriyana wax wanaagsan ma aha bal waxaa loo baahan yahay inay arrimahaas oo dhan ka digtoonaato oo gabadha muslimadda hadday gurigii soo gashay inay ku sugnaato akhlaaqda islaamiga ah waayo qof jecel ma jiro in gurigiisa la eeg eego oo alaabtiisa la kantaroolo oo waxa weye la yidhaahdo wax laga sheego sidaa darada la iska ilaaliya marka waxaa kaloo ka mid a waxyaalaha aadaabta islaamiga ah oo laga rabo tajtanibu tataawuba fi lmajlis ma istadaacat gabadhi muslimadaayd haddii ay dadkii la fadhido raggiina waa la mide haddii ay gabadhii dadkii la fadhido waxaa loo baahan yahay inay iska ilaaliso haamaansiga tataawubku waa haamaansiga qofku afka kala qaadayo sidii qof caajisay oo hurdaysan uu noqonayo wax fiican ma aha waayo nebiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu ina amray in lagu dadaalo in la qariyo intii la qarin karo oo la ilaalin karo la xajin karo oo nebigu wuxuu yidhi idaa tataa'aba axadukum hadduu qofkiin haamaansado falyakdum falyakdim ma stadaaca intuu awoodo ha qariyo oo ha celiyo macnaha isku celiyo ayuu ina amray bukhaari ayaa werinaya iyo muslim waana xadiis saxiixa waxaa ku caddaynaya marka aadaabta inuu nebigu ina amray hadduu marka ka xoog bato qofkii oo waxa weeye uu celin kari waayo waxaa loo baahan yahay aadaabta soo socota inuu sameeyo nebigu wuxuu yidhi idaa tataa'aba axadukum falyamsik falyumsik biyadihi calaa fiih afka gacanta ha saaro fa ina shaydaana yadkhulu shaydaanka ayaa qofkii intuu ku qoslo waxa weeye afka ka gelaya oo ku cayaaraya haddii uunan afka gacanta saarin imaamu muslim ayaa xadiidkaana werinaya haddaba si aanu shaydaankii uga badbaadno inaynu tataawubki iska ilaalino wey hamaansiga waayo caajis baa lagaa dareemayaa midda kale dadkii aada la fadhiday malal bay dareemayaan waxay dareeramayaan in qofkaani uu maaragtay majliskii ama uu doonayo inuu isaga tago ama ku caajisay ayuu dareemayaan oo dadkii waxaa laga yaabaa inaynan markaas ku farxin waxa weeye haddii aad saa samaysid saa daraaddeed waxaa fiican oo habboon inuu qofku iska ilaaliyo tasaawubka oo waxa weeye uu iska ilaaliyo haamaansiga weeye uu iska ilaaliyo ayaa wanaagsan hadduu laakiin marka ay dhacdo in uu qofkii ka qaalib noqdo marka waa inuu qofku afka gacanta saaraa oo waxa weeye uu la yimaadaa inuu siduu u celin lahaa oo u dabooli lahaa afkiisa hadduu afkii kala qaado oo waxa weeye uu iska kala qaado afka oo uunan waxa weye afkii gacanta saarin wax wanaagsan markaa maaha amaa hindhisishada hadduu hindhisayo iyadu waa ka duwan tahay qodobkaan sideedaad baan kaga hadlaynaa aadaab bay leedahay iyaduna iyadaa qofkii haddii uu hindhisayo wuu hindhisayaa laakiin waxa wanaagsan iyada laftigeeda inuu maaragtay codkiisa uu hoos u dhigo oo nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu salaam xadiidka abu hurayra ina allaha yuxibu alcudaas ilaahay waa jecel yahay hindhisa hindhishada oo qofki inuu hindhiso waa wax wanaagsan wa yakrahu tataa'uba wuxuu ilaahay karaasanayaa haamaansiga fa idaa cadasa axadukum haddii qofki inuu hindhiso waxamida allaha uu yihahdo alxamdu lilah uu yihahdo kaana xaqan waxaa waajib ku noqonaysa calaa kulli man samica calaa kulli muslim samicahu an yaquula lahu yarxamuka yarxamuka allah qof walba oo muslima oo maqlay qofka maqlay weeye oo maqlayo dhegihiisa ay ku dhaceen qofkaasi inuu hindhisay yirina alxamdu lilah bishardi waa inuu yihahdaa qofku markuu hindhiso alxamdu lilah hadduu marka qofkii hindhiso uuna yidhaahdo alxamdu lilah qof walba oo muslima oo maqlay waxaa waajib ku noqonaysa inuu yidhaahdo yarxamuka allah wuxuu yihi marka nebigu waama atataawub fainama huwa min ashayطan faida tataawaba axadukum falyarudhu ma stadaac faina axadukum ida tataawaba daxika minhu shayطan shaydaan xaggiisa ayuu ka ahaadaa tataawubku ay macnaha amaansigu qofkii idinkayda ka mida intuu celin kara ha celiyo hadduu celin kari waayo afka uu kala qaado shaydaankaa ku qosla oo waxa weeye halkaas maadaama qofkii caajisay wuu ku qoslaya imaam albukhaari iyo keyrka ayaa werinaya waana xadiis saxiixa haddaba wuxuuna baray xadiidkaasi aadaabtaas in qofkii hindhisay oo alxamdu lilahi yihi la oranayo yarxamuka allah laakin bishardi waa inuu yihahdaa alxamdu lilah waa inuu yihahdaa marka sidaan soo socota oo nebigu inoo baray ayaa la isugu jawaabaya oo nebigu wuxuu yihi idaa cadasa axadukum falyaqul alxamdu lilah qofkiin hadduu hindhise ha yihaahdo alxamdu lilah walyaqul lahu akuuhu aw saaxibuhu walaalkii ama kii la joogay ha yihaahdo yarxamuka allah ilaahay akuu naxariisto fa idaa qaala lahu haddii uu yidhaahdo yarxamuka allah falyaqul isagii la yidhi yarxamuka allah oo hindhisana ha yihaahdo yahdiikum allahu wa yuslixu baalakum ilaahay hayda hanuuniyo arrintiina hagaajiyo saas ayuu nebigu ina baray in la isugu jawaabo waana bukhaari iyo muslim ayaa werinaya waa saxiix taas ayuu maaragtay ina baray imaam albukhaari ayaa werinaya saas ayuu ina baray in siiqadaa la isticmaalayo yarxamuka allah laakin bishardi waa inuu yidhaahdo alxamdu lilah waa inuu yihahdaa hadduu tira hadduu yihahdo alxamdu lilah markaasaa la odhanayaa yarxamuka allah markuu isaga kabacdi waa inuu ku jawaabo yahdiikum allah wa yuslixu baalakum tashmiid baa la yihahdaa marka wa can anas radi allahu canhu qaala wuxuu yihi cadasa rajulun rajulaani cinda nabiyi sala allahu alayh wasalam laba nin baa hindhisay iyagoo nebiga la jooga midkood wuxuu yihi alxamdu lilah markaasuu nebigu wuxuu yihi yarxamuka allah midna ma dhihin alxamdu lilah nebigu ma dhihin yarxamuka allah markaasaa uu weydiiye wuxuu yihi rasuulka ilaah hebelna waa hindhiso yarxamuka allah baa tiri hebelna waa hindhiso yarxamuka allah maa dhihin faqaala wuxuu yihi haada xamid allah wa inaka lam taxmid ilah adigu ma adan mahadin ilaahay hebel laakiin markuu dhiso ilaahay buu mahdi qofkii marka ilaahay mahadiya oo alxamdulilah yidhaahda ayaa la yidhaahdaa yarxamuka allah amaa qofkaan ilaahay mahadin waa laga aamusayaa isagana muttafaqun caleyh mar hadduu ilaahay mahadin waayo waa laga aamusaya oo lama odhanayo yarxamuka allah marka dadka in badan waxaad arkaysaa aadaabta iyagoo aan aqoon qofki markuu hindhiso maba sugayaan inuu yidhi alxamdulilah isagii aan odhan bay waxay ka hor odhanayaan yarxamuka allah markaasuu hadhow isagii gadaal wuxuu ka odhanaya alxamdulilah waa khada marka arrintaa waa in uu waxa weye maaragtay la sugaa qofku intuu ka odhanayo alxamdulilah marka aadaab bay leedahay o wuxuu leeyahy abu hurayra radi allahu canhu kana rasuulu llahi sala allahu alay wasalam idaa cabasa wadaca yadahu aw thawbahu calaa fiihi nebiga haddii uu hindhiso maradiisa ama gacantiisu afka saari jiray wa khafada sawtahu codkiisana hoos buu dhigi jiray imaamu abu daawud ayaa warinaya tirmidiyo waana xadiis saxiixa oo imaamu tirmidi uu saxiixiyey sheikh albanina ku saxiixiyey fi saxiix iljaamic asagir iyo fi sunan abi daawud aadaabtaasna waa aadaabta islaamiga oo waxa weye maaragtay hindhisada iyo taxmiidka iyo waxa weye qofkii sidaa loogu ducaynayo wallahu aclam wabillahi tawfiiq intaas ayaan ku joojinaynaa haddii rabbi idno welina waxbaa ka dhiman oo waxa weye wuu sii socdaa dersiga ama dersi ama labo unbaa ka dhimanaan doonta ama saddex haddii rabbi idno wasubxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafirka waatubu ilayk walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin